u ishaaraya marka wuxu uhi wayadulla waxaa tilmaamaya calaa rujxaani اlawali ka hore raajixnimadii ka hore waa maxay waa dee inay tahay dhimasho in lagu dhinto gaalnimadii hadduu soo laabmo oo islaamnimo ku dhinto suxbadii ma burayso taas de acmaashii kalena markaa waa laba mide haddaba kaa inuu raajixayeyna waa khilaafkaasaan sheegnay waxaa shardiga almowt calى اlkufr iyo may ee ridanimadan baaba marka horeba ay dhacdo camalkii burinaysa markaa ka horuu sheegayaana waa in shardigu yahay mowtka cala lkufridaas ayuu yahay haddaba kaa raajixnimadiisa waxay noo cadaynayaan oo suxbadii markaa ruuxii inay u joogayso qisat ashcat ibni qays ashcat ibnu qays qisadiisii fainahu ashcat ibnu qays kaana wuxuu a minman irtada dadkii ridoobay ayuu ka mid aha macnaa ninku rasuulka waa la kulmay axaadiida saxiixayn iyo keyrkiiba ku sugan oo warinayaa waa jirtaayo rasuulka ilaahay waa la kulmay waana rumeeyey taas laakiin haddana markay carabi ridowday waqtigii rasuulku wafaaday ayuu dadkii ridoobay kaba mid ahaa wawtiya bihi waxaa loola yimi ilaa abibakrin isidiiqa asiiran abibakar baa loo keenay isagoo lasoo qafaashay waa ninkii gaalnimo dee uu ridoobay ayaa markii dee waxa weeyaan laga qaalib noqday nimankii murtadiinta ahaa ayaa dadkii lasoo qabtay ayuu kaba mid ahaa facaada ilى اlislaam islaamnimadiibu dib ugu soo laamay abubakarna waa faqabila minhu faqabila wuu aqbalay abubakr minhu min alashcati dalika islaamnimadkaa uu soo kusoo noqday uu ka aqbalay wazawajahu uktahu weliba abubakr walaashii buu u guuriyey ninkana waa nin dee carab marka la eego reer kinduayo odayaashoodii la yaqaanay kaba mid ahaa markaasuu u guuriya maragoodii magaca lahaa walaashiina wuu u guuriyey walam yatakhalaf kama hadhin buu leeyahay axadun axad can dikrii sheegitaankiisa fi saxaabati qolooyinkii kutubta saxaabada qoray ama saxaabada ururiyey dhammaantoodba dee saxaabadii way ku soo dareen oo may odhan waayo ninkani waa kii ridoobay rasuulka ilaahayna dib ulamuu kulmin markasta uu islaamayna rasuulka ilaahay dabadiibay ahayde khalaas saxaabnimadiisii way baaba'deen markaa kuma sheegayne taraajimtii saxaabada un bay markaas la sheegeen tarjamadiisii oo saxaabadii bay kuba dareen waalaa takriiji wacalaa can takriiji axaadiiai walam yatakhalaf ma hadhin oo axadun can takriiji axaadiisi axaadiistiisa soo saarkeedii lasoo saaray lagu soo saaray fi masaanidi kutubta musnadyaasha iyo wakayriha keyrkeedba dee axaadiistiisna saxiixayn iyo keyrkeedba way kuba sugan tahay midnama o dhan waa kaa ninkani dee ridoobay ee xadiiskiisii meesha cadaala iyo wax kastaba way ka baaba'deen aan kaba saarno ee kol hadduu soo laabmay islaamnimadii kuba dhintay dee bal markaa waxa weeye waa taa axaadiistiisiina waa taa la warinayo saxaabadiina waa ku dhex xusan yaho waa laguba sheegay markaa taasi maxay daliil u noqonaysaa ma ay raajax yeelaysaa labadaa qowlan sooba naqlina aimadii mujtahidiinta ayd aqwaashoodiia xagga ninka murtadka ah acmaashiisa waxa xukumkeeda uu noqon ayay dee qowlkii ahaa waxa shardiya marka camalku buraya inuu gaalnimo ku dhinto qowlkaas bay raajax yeelaysaa taas bui tanbiyahaani lama baraarujin oo dee bal waxyaala ruuxa ka qarsoonaan karaa ayaa leeya balu baraaruga umuurahaas waa lagu baraarujinaya axadumaa midkood waxa weeye laa khafaa qarsooni kuma sugnaa birujxaani rutbati man shaksi rutbadii raajaxnimadkeed laazamahu rasuulka laasimay sala allahu calayhi wasalam waqaatala dagaalamay macahu isagoo rasuulka ilaahay maciisiya ama mase qutila la dilayba taxta raayati isagoo calankii rasuulka kuwa sugan ama markaa rasuulka meesha ha joogo ama dee ciidamadii uu diraya haba noqdeena calaa man lam yulaazim uu ka raajaxsan yahay ninkii aan rasuulka ilaahay laazimin aw lam yaxdur aan xaadirin macahu rasuulka maciisa mashhadan mashhad mashaahidii dagaalka ka mid iyo maxdartoodana aan joogsan meelihii dagaalka iyo khazawana aanu raacin dagaalna aan kala qeyb gelin iyo wacalaa man shaksi raajaxnimadii kaa hore ka raajaxsanaa ka kalamahu rasuulka la hadlay yasiiran ay zamaanan yasiiran zaman yar ama kalaaman yasiiran labadaasa doontaba dhaho hadal yar kula hadlay inta uu laba kulmayba intaa yar ay ahayd aw maashaahu la socday rasuulka qaliilan waa mashyan dee mumaashaata waa mashyan qaliilan ama zamanan qaliilan aw ra'aahu rasuulka arkay calaa bucdin fogaan meeluu bidhaantiisa kaba arkay isagoo muslimba haba ahaadee aw fii xaali dufuulati ama yarida xaaladeedii oo isagoo yar rasuulka ilaahay arkay kaas raajaxnimada kaa hore ee rasuulka laasimay la dagaal galay kaasi uu waxa weeyaan ka raajaxsan yahay ka fadli badan iyo kaba mudan yahay rutbadiisna ay aada iyo aada ugaba sarrayso ina taasi ma qarsoona buu leeyahay wain kaana sharafu suxbati xaasila liljamiic suxbada sharafteedu mid dhammaanba dadkaas oo dhan u xasiray haba aado oo tanbiyada wuxuu inoogu sheegayaa walow dee cibaaradan laqiya bihi kii laxdo la kulmay ama loola keenay isagoo yarna ay soo gelayso haddana taa macnaheedu maaha kol haddii ninkuba rasuulka ilaahay arkay isagoo mu'mina asxaabta inay isku wada martaba yihiin oo araggaa keliya un la ictibaarinaye dee waxyaalahan kale ee ama suxbadii horreysay ahayd suxbadii badnayd ahayd mashaahidda xuduurkeedii ah markaa umuuraha caynkaasa ninkii dee ku sifoobay iyo ka aragun arrintiisu ay tahay la kulan ay tahay fadhi oo ayaama la fadhiistay un ay tahay iyada isku fadli maaha isku darajona maaha aadna way u kala hore sarreeyaan laakiin magaca suxbada markaan eegno dhammaan sharafteedu way wada xasilaysaa taasi waa mid waman laysa lahu ninkaan u sugnaanin minhum xaalu iyaga ka mid yahay samaacun maqal minhu rasuulka uu kaba maqlay ee laakiin arag leh fa xadiiثuhu xadiidkiisu mursalun mursal weeye min xayثu riwaayatu xagga riwaayada markan eegno wahum iyaguna waa mal maca dalika iyaday taasi jirto xadiiskoodu mursal iyo xagga riwaaye ahaan macduuduuna kuwa lagu tirinayo weeye fi صaxaabati min fi صaxaabati asxaabtii baa lagu tirinaya walima naaluhu wixii ay gaadheen ay heleen ee u xasilay ee min sharafi ru'yati aragtidii rasuulka sharafteed ah oo markaa tanna muxuu leeyahay bal dadkan rasuulka ilaahay laba kulmeen markaa asxaabtii ah ee asxaabtii rasuulka sharafnimada weyn ay lahayd iyagu kuwa guulaystay ilaahay ku manaystay ninku haddii aanu rasuulka ilaahay wuxuu ka maqlaybaba jirin oo waa maxayba ama dee araggaasu mooyaan uu mar arkay mooyaan se se xajatulwadaac ninkuba arkay oo dib dhamaysta rasuulka ilaahay aanu laba kulmin wuxuu ka maqlayna aanu jirin ama yaraa waqtigii rasuulka oo waktigu wax ku warin jiraba aan gaadhin waa yaraa rasuulka ilaahay waa loo keenay ama waa dee arkay rasuulka ilaahayna laakiin marka la eego yarida uu yar yahay baan u saamaxayn inuu rasuulka ilaahay axaadiis ka xifdiyo ama uu wax kaba maqlo kuwa caynkaasa axaadiis ay warinayaan hadday sheegaan ciddii ay ka maqleen le rasuulka ilaahay wax kamay maqline dee iyagu waaba kuwan inoo caddeeyey oo ciddan kay ka maqleen bay inoo sheegeen ee hadday dhacdo inay dadka caynkaasi axaadiis wariyaan ay yidhaahaan rasuulka ilaahay baa yidhi waa sidadna ma jirto xadiidkaasi waa mursal horta waa mursal maaha xadiis mutasila inay rasuulka ilahay waxba kamay maqlino waana ognahay laakiin maxaa la yidhaha kaa mursalu صaxaabi baa la yidhaahaayo mursalki aynu soo marreen daciifkaa lamid ma aha ee mursalu صaxaabi guud ahaan xujo weeyo dee qaaliban saxaabi kalun bay kaba maqleen ninka meesha ka maqani waa saxaabiun asxaabtuna o dhammaan waa wada cuduul marka waa mursal xagga riwaaye axaadiistoodani ee axaadiista sanadkeedu xidhiidhsan yahay maaha walow ay xujo tahay oo mursalu saxaabi xujo weeye markaa xagga markaa riwaayadana taabiciintii bay markaa kala mid noqdeen eeg xagga marka la eego suxbadana dee saxaabadii kale rasuul sharafkii suxbad ugu sugnaado oo saxaabadii weeye ama saxaabadii bay kaba mid yihiin taasi waa tanbiha hore taanihima waa labada tanbiih kii labaad yucrafu waa la garanayaa kownuhu ninkan ahaanshihiisa saxaabiyan saxaabi uu yahay bitawaaturi tawaatur baa lagu garan aw ilistifaadati ama faafin aw ishuhrati shuhuro aw biikhbaari bacdi asaxaabati saxaabada bacdigood warramitaankeed ay kuba warrameen aw bacdi siqaabati taabiciina taabiciinta dadkii laguma kalsoonaaya taabiciinta barhkood warramitaankoodi waa biikhbaari bacdi siqaati taabiciin aw biikhbaari warramitaankiisii can nafsihi naftiisa uu kaba warramay liannahu saxaabiyun inuu saxaabi yahay idaa kaana dacwaahu sheegashadiisa uu saxaabinimo sheegtay hadduu yahay daalika waa sheegashadaas dacwaahu daalika waa sheegashadiisa daalika waa suxbo uu sheeganayo tadkulu mid gelaysa taxta alimkaani suurtagalo wax suurtagala ay tahay kolley mabxaska saxaabadu waa mabxas aada iyo aada u muhim ah wuxuu muhim ugu yahay dee xagga axaadiisa waa ta aan soo aragnay axaadiistii dee wixii aan rasuulka ilaahayna aan la kulmin uu rasuulka uba tiriyeen mursal laguma magacaabayo muxadisiinta guud iyo culimada intooda badan bal qowlkooduna inuu yahay mursalku inaanu dee xadiidka daciifa iyo haddii wax adkaynayo xoogeynayo aan la helin horeynuuba soo maray markaa in saxaabada barashadeeda bal iyadoo dee dadkii fadligaa lahaa ee diintayna soo gaadhsiiye diintan imaka aan haysanaba dadkii inoo soo naqliyay ahaa ay tahay oo jaanibkaasba barashadoodi iyo dee wax aad iyo aada muhima ay u tahay iyo fadaaishooda iyo umuuraha in la ogaadiyo manaasishooda haddana bal arrinta xadiis ahaan haddaan eegno garashada aan garanno saxaabigan inuu ninkani saxaabiye inaanu ahayn waxa maxaan ka faa'iidaysanaynaa dee xadiidka bal inuu xadiis mutasila yahay oo dee musnad ah oo saxaabigiis iyo dee taasi ay joogaan iyo xadiid mursala inuu yahay dee mursalkii iyo kii kale waxaad ku kala garan markaad asxaabtii garanaysa haddii ninkan xadiidka warinaya iyo ama saxaabadii iyo taabiciin iyo atbaacu taabiciin aan kalaba sooc ahayn xataa min qarnigii shanaad hadduu yidhaho qaala rasuul llahi dee saxaabi baabad u qaadan waa saxaabi baad odhan xadiidka waa mutasil bal markaa faa'idada weyn ay leedahay waxaa lagu garanaya horta tad mursalkii iyo waxaa lagu kala saaraa taas wixii aan mursalka ahayn dee umuuro badan oo kaleo dee fawaaideen oo taa barhkood aan ishaarayna way jirtaaba aymadna aad bay ugu cinaayoodeenoo dee halkan waa mabxad kutubulmustalax kuba sugan oo dee kitaabka wixii kala roonay walow isba uu si fiican uu dhigtay ay barhkoodna intan kala sii bastiyaan oo waxyaalo cuyuun ama umuuro aada u muhim oo ku tacalluqsan saxaabada ay dee kutubtooda roonroon ay kaba hadlaan oo taas laakiin dee kutub baa jirta aimadu ay ku khaas yeeleen oo saxaabadii rasuulka taraajimtoodii ay ku tatabuceen oo kutubtaasi aad iyo aad bay uga badan tahay majmuucana maanta waa madbuuc fiican kutubtaasna ka ugu ahamsan waa kitaab xaafid ibnu xajar saaxib kitaab uu leeyaho la yidhaha alisaaba fii tamyiizi asaxaaba wey waa kitaabka ugu weyn waayo kutubtii ka horreysee badnayd wixii ku sugnaay oo dhan buu soo sheegay wixii uu bal markaa istidraaku isagu kuba la imanaya uu kuba kordhinayana waa ku kordhiyey kutubtaa wixii qalad ahaan uba dhacay nin aan saxaabi ahayn oo saxaabi laguma sheego oo kale sida mukhadramiintii iyo waxyaalihiina isagu si fiican buu uba bastiyey bal markaa waayo waa dee muhim bay tahay ninkii doonayo saxaabo barashadeed iyo kutubta sida kitaabka xaafid iyo kitaabka ibnulasiira usdulqaaba la yidhaha iyo ibnu cabdibar kiitiisa istiicaab la yidhaha iyo tajriidka maser dahabi iyo adugu waa kutub majmuuca ayaa kaba madbacaysan ama kala duwan baa kaba madbacaysan oo kitaabkaasi ugu ahamsan yahay weliba qaybihiisa hore umuurahan imaka uu inoogaba hadlayo sa halkan imaka hayuu dee bastiye oo imaka halkan waxa saxaabiga lagu garanayo waxyaalo dee waa muqadimaadka muqadimada kitaabka isaaba ayuu umuurahan imakaan kaba hadlaynana uu kuba bastiyaa oo kala sheeko oo kuba bastiyaa bal markaa waxay tahay masaladan tamiha labaadna ninkii waa saxaabi saan ku garanaynaa inuu saxaabiya saa lagu garanaya markaa dhowr arrimood buu inoo sheegay tawatur anaa ujeeddadu dee dad kala duwan oo badan oo laga aamiyey been inay isku waafaqaaniyo suxbada ninkaasi waa saxaabi hadday noo soo noqdiyaan sida dee tobankii jannada loogu bishaareeyey khulaafadii afartayd iyo qolooyinkii kaleba dee tawaatur ahaan ayaa laynoogu soo noqliyey oo wax cilmiba u baahan maahe ruux kastoo caadiya haddaad weydiisto abubakar iyo cumar iyo cali iyo cusmaan iyo waa garanayaan oo saxaabi waa rasuulka ilaahi asxaabtiisii buu ka odhan bal markaa tawaaturka waa lagu garanaya oo dee abubakar isaga suxbadiisi waxaabay kuba sugantahay nas alqur'aan id yaquulu lisaaxibihi oo kaleo saaxibkaasna abubakar buu ahaayo barhkood baa yidhaha waxay ku kala duwan yihin markaa walow tawaaturnimo ay ku wada sugnaadeen ninka suxbada abubakar inkiraa dee waaba gaaloobayaa naskii qur-aankaa buu beeninayaa ina saaxib saaxibkan waa markaa waxa weeyaan waa abubakare awil istifaadati istifaadadii shuhuurada mala hore inuu soo yarmarnay dee waxaana weeyaan shuhuurada iyo istifaadada istifaadada ayaa kasii khaasan oo waxa weeyaan waa nooc shuhuuradii kamid oo dee aada u faaftoo barhkood aynu hore usoo aragnay markii bal xadiidka istifaadadna waa inay shuhradaas aan tawaatur xaddeed gaadhsanayn min awal lisaan ilaa akhiri aanay dee marna nuqsaani kuba dhicin shuhuradna haddii la doono darfaha qaarkood baaba lagu kaaftoomi karaa adigu bal markaa waa faafid ay aada u faaftay ninkani inuu saxaabi yahay baa faaftay dadka dhexdiisay kuba faaftay xadda tawatur yaani gaadhiinbe ama dee shuhuro umuuraha horta waa lagu garano waa umuuro kolley saxaabada intooda badan dee aan kuba sifayn karno o odhan karno waa se dee kuba ognahay se dee imika bal haddii aan tawaaturkii dee dad kale oo iyana suxbadoodaasi ay tawaaturtay oo kale imika abi hureyre haddaan eegno ruux kastaaba waa waa iska garanayaayo inuu saxaabi yahay oo raawigii rasuulka ilaahi wax kaba warin jiray axaadiis iyo waxyaalo bal waa taan waa dee dadka agtooda macruuf kuba tahay dee rag badan oo iyad nadkoodu ay shuuro xadeed tawaaturka aanay gaadhinna way jiraan dad dee inagaba qarsoon oo inagan cilmiga bal bal waxa weeyaan dalbayna aan haddaynu laynoo sheegana aynaan maqalba ama aynaan garanayna waa kuba jiraan ragga saxaabada bal umuuraha horta waa lagu garanayaa waxaa kaloo lagu garanayaa bu ihi biikhbaari bacdi asaxaaba agnin saxaabi oo saxbadiisa aan ogeyn hadduu ina yidhaaho hebel waa saxaabi nin kalu sheegaya waa nin saxaabiya ayaa yidhi hebel waa saxaabi taasna waa lagu garanayaa oo dee axad saxaabadii kamida saymakaa waxa weye axad saxaabadii kamida sida abi muusa alashcariya amsaashi haddayna yidhaaheen ninkaas waa nin haddaan sidoodii aynaan uba garanayn rasuulka ilaahi waa la kulmo waa saxaabi taasna waan ku garanaynaa oo saxbadii halkaa waa lagu sugayaa aw bacdi iqaati taabiciin aw biikhbaari bacdi iqaati taabiciin ama taabiciintii dadkii iyaga ahaa lagu kalsoonaa barhkood eeg iqu kama cabiray ninka haddaan in lagu kalsoonayn dee warkiisa kala maynaan qaadanayno suxbadaa sharafta weynano laguma sugayo ee dadkii taabiciinta ee fiicfiicnaaye lagu kalsoonaa axad ka mida ayaa yidhi hebel saxaabi buu ahaa waa dadkaa uu laba kulmo u arkay hebel rasuulka ilaahay dadkii la kulmay weeye taasna waan ku garanaynaa oo iyadna suxbadii waa laguba sugaya aw biikhbaariha can nafsih ama ninku warramitaanka uu naftiisii kaba warramay ugu dambeysay beena saxaabiyu macnaa dadkii kamid a ama axad baa yidhi rasuulka ilaahay waan arkay waa saxaabi horta taas waa lagu garan laakiin laba arrimood bay taasi u baahan tahay oo horta ninkani waa nin cadaala ay sugnaatay wey waayo imika hadduu ninna yidhaaho sa dee istishaalka uu laba iman doono anugu waatan cadaalada kuwa soo maray cadli keebaa la yidhaha keebaa faasiqa muslimkii baaliqaa caaqalkaa salim min alfisqa min khawarim almuraa inuu cadli yahay ama cadaala ay usugnaataan soo maray hadduu ninna yidhaaho tacdiilkana waxaan u baahnayn cid ninkan khibro ulihi de inay tacdiiliso hadduu yidhaha anigu cadaalad cadli baan ahay cadli baan ahay waa wuxuu sheeganayo naftiisa usugayo suuradaasoo kale dee waa laga joogsan jiray ee marka hore horta waxa way ninkan cadaaladiisa waa inay noo sugnaato waa mid arrin labaadna sheekhu wuxuu sheegay idaa kaana hadduu yahay dacwaahu sheegashadiisa daalika kaa waa suxbadaa uu sheeganaya tadkulu mid gelaysa taxta alimkaan suurtagala macnaa waxan waa inay suurtagal tahay oo macnaa suurtagalka wuxuu u wadaa rasuulka ilaahiy waqtiyadii ku dhoweyd suurtagal bay ahayd rasuulka ilaahiyna sunnadii ugu dambeysay wafaad doona wuxuu sheegay dadka dhulka korkooda dee ay markaas bal inaan axad marka boqol sidood habeenkaa laga joogo axad dhulka ka joogayo ama ka noolaanaya inaanu jirin buu axaadiis saabita oo saxiixa kuba sheegay macnaa waxay sanadii tobnaad ee hijiraduna way ahayd macnaha uga jeedayna qarnigaas iyo dadkii waktigaa noolaa way dhammaanayaan oo dee markaa boqol sidood dhexdood bay kuba dhammaanayaan weeye haddaba boqolkaas sidood dhexdood ruux cadaal ay u sugnaatay hadduu sheegto idhaha saxaabi baan ahay ee waaba tanoo waa lagu garanayaa weeye laakiin boqolkii dabadeed buu yihi saxaabi baan ahay waan cumriye dabeedna cumro dheer baan oo saxaabaan ee taasi waa hadal beena weeyaan oo sheegashadiisan baan suurtagal ahayn oo rasuulkaaba sheegay qarnigaasi inuu dhammaanayo ee qarnigaas saxaabadii ama dadkii la garanaya rasuulka inay laba kulmeyna ninkii ugu geeri dambeeyey abu tufayl nin la yidhaah buu ahaayoo aqwaasha dee koodana ugu raajaxsanee dee uguna dambeeya boqol iyo tobankii hijirada ayuu dhintay waanu yaraa waqtigaas boqol iyo tobankii hijiradna habeenkaa boqolba ama sanadaa boqolbaa lagaba joogay haddaba waqtigaa dabadeed waayo wax la hayaa dad sheegtay xataa iskama daawaaba qarnigii labaad in la sheegtay iyo qarnigii saddexaad iyo qarnigii lixaad in hindi oo ratan la odhanayay waa qarnigii lixaad ayuu yihi saxaabi baan oo intaa meelahaasaan ku qarsoonaa markaa waa qarnigii lixaad oo ratan hindi oo dahabiyan ay jiskaba qoreen oo kaba cabiray ratan wama adraaka ma ratan shayku dajaalun asasa linafsihi baytan fi jahannam aw shaydaanu tabadaa fi suurati bashar cibaaro sidaas oo dee sheegtay oo kaa bal marka ay waxyaalo saasa barhkood ba ay dee waxa weeyaan dadka waa iskuba jiraayeen mualifiinta qaarkood baa kuma kadsoomo la yidhi dee waa suurtagala maxaa loo diidayaa oo kale oo taas marka kol haddaanu dacwa qarnigaa koobaad ba haddii lasoo dhaafo mawaqtiga xuduud alimkaan laba aqbali maayo waa kadib un taas marka dacwadaasaan taxta alimkaan ahayn waa inay da dacwadu wax suurtagala ay tahay sheegashada oo macnaa ujeeddada waqtigii dee ay suurtagal ahayd saxaabi inuu noolaado waa inay tahay waqad istashkala hada alakhiira kan dambe ka dambe waa maxay waa ikhbaari can nafsi ninka oo yidhaha anigu saxaabi baanay barhkood baa waxay ishkaalsa jamaacatu jamaaca ku tiriya wax mushkila inuyo dee yar adag oo dee tasawurkiisa ama fahamkiisa iyo dee intan lagu dhaqmaa waayo waa maxati dacwahu sheegashadiisa daalika taa uu sheegtay saxaabinimo nadiiru dacwa man qaala nin yidhi waxa weeyaan ana cadlun sheegashadii bay la mid tahay kaasna lama aqbali jirin o hadduu idhaha anigu cadli baan ahay lama aqbali jirin dee tanadtii oo kale inay bal cadaala wax ka weyn buu isu sugayaa saaxiibnimo isagii weliba isu sugayee si bay lamid tahay see loo aqbalaya adigu markaa taasi waxa wey horta ninka cadaala hadday marka hore u sugnaato waktigii ay suurtagal ahayd dee in la sheeg sheegashadaa la aqbalona la joogo walow markaa cadaala uu isu sugayaa meeshii dimniyi ay tan ka laasimaysayna saxaabadii waa dhammaan waa wada cudule waa la aqbali uno laakiin haddaan imkaan anigu marka horeba aan ninkii dee nin lagu kalsoon yahayn iyo taa la aqbali maayo haddii waxa weeyaan taxta alimkaan ahayn aan lama aqbali maayo abadugu tan bay uga nadiir dhigeen waa ixtaaj ilaa taamulin si loo kala farqiyo khaasatan ninku markuu wax sheeganayo wuxuu isagu leeya sheeganayo wax isaga manfacaalo u sheeganayo dee markaa taas oo kale suurada inta badan lama aqbalo bal markaa wuxuu u baahan yahay buu leeyahay tafriqada tan iyo taa la kala farqiya fiirta iyo ta'amul buu u baahan yahay aw yantahi tantahi bal halkaas saxaabadii baan kaga baxnay oo markaa wuxuu ihi aw tantahiya halkii hore ani hadda hadalkii welina muu ridin waxyaalihii magacyadoodiiya laakiin waa dee macnuuse iyo fahamki waa inoo dhan yahay wuxuu ina soo yidhi kumal isnaadi ima an yantahiya ila nabiyi sala allahu calayh wasalam taas buu markii hore ina soo yidhi haddana imaka maxaan kaba soo baxnoon shalay dee aan qaybtaa ka soo aw ila saxaabiyi kadalik aw yantahi ay ku dhammaato oo gaadho oo gaayat lisnaadi isnaadka qaayihiisu gaaya isnaadka waa dhammaadkiisa iyo akhirkii ay ku dhammaanayso ila taabiciyi taabiciy oo ujeeddadu marka sanadkii la sheego ee uu dhammaado taabici buu ku joogsanayaa waxa lasoo naqlinayaana waa ninkaa taabiciga kalaamkii ama ficilkii baa lasoo naqlinaya ee xataa saxaabi ma gaadhsiisna marka isnaadka gaayihiisi iyo nihaayadiisiibaa waxay ku dhammaanaysa ay ku joogsanaysaa ila taabiciyi markaa uu tacriifiya den wahuwa taabicigu man laqiya ninka la kulmay weeya saxaabiya kadalika sida liqaha kale aynu saxaabada kusoo maray ay rasuulka la kulmeen taasoo kale ninka ula kulmay ayaa la yidhaahaa wahada kadalikadani mutacaliqun biluqayi luqayigiina laqaya ayuu ku tacalluqayaa la kulmo kadalika sidaas oo kale si aanu kusoo sharaxnay saxaabada uu laba kulmay weeye luqayi iyo wamaa dukira macahu kadalikadu la kulankii iyo wixii lasoo sheego dee markii hore ayuuna soo yidhi man laqiya nabiya sala allahu calayh wasalam waa luqigii mu'minan bihi wamaata cala lislaam walow takalada ridda markaa mu'minan bihi waa laga saari inta kale ayaa loo baahanaya marka luqiyigii iyo wixii maciisa la sheegay ee quyuudii ahaa aynu ku soo marray tacriifu saxaabi ayuu ku tacalluqayaa uba yaallaa ilaa qayda aliimaani bihi wey rumaynta la rumeeyo mooyo dee taasi fadalika khaasun binabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulku waa si gaar u yahay walow dee ninkani nin mu'mina wiyo saxaabigeed ma rumaystay rasuulka ilaahay uu rumaysan yahay wahada huwa almukhtaar in la yidhaaho waa ninkii la kulmay uun saxaabiga xataa la kulankaasi haba koobnaado la kulankaa riwaayayabaan yaanay raacin uu wax ka wariyey arag uu arkay haba noqotay intaas taabicigiina laga dhigaa waa qowlka la doortay ee culimmaduna intooda badan ay kuba socdeen oo dee rag la og yahay saxaabada waxay ka arkeen arag unu yahay riwaayo aanay lahayn baa taabicinimo loo sugaa sida acmash oo kale anas buu arkay arag kooban buu arkay haddana waa dee taabici wax riwaayo ku leeyahayna maba jirto oo ma uu xaggiisa kaba wariyay wixii dee uu kaba wariyayna kolle waa sanadii qadaco kuba sugan yahay haddaba markaa qowlka mukhtaarka waa taas oo mukhtaarka wuxuu u wadaa arag un aan idhaahno ninkii taabiciga arkee la kulmay dee kolley dee aan gaalna ahayn oo dee rasuulkuu rumaysay iyo ninkan ma rumaysay ama diintuu rumaysay gees kalena islaamnimadii kuba dhintay waa taabic yaanu xataa riwaayaba jirinbe uu wax ka wariye taabic in badan ba yaanu la jooginbe taabic baa la odhanaya khilaafan ay mukhaalifiina xaalane kuwa khilaafaya liman ishtarada ku shardiyay fi taabiciyi duula mulaasamati mulaasamo dherarkeed u shardiyey aw suxbata samaaci ama samaac suxbadii waa suxbatun masbu masxuubata bisamaac waa suxbo ay la socoto ku dheehan maqal wax la kala maqlay aw tamyiista tamyiis shardiye macnaa waxa weeye culimada qaarkood ayaa waxay leeyihin dee taabiciga saxaabigaa barhkood baa u shardiyo o yihi waa ninkii sanad rasuulka ilaahay la joogay ama waa ninkii duulimaad laba galay o barhkood yidhaaheen oo kii mar un la yar kulmay iyo dadkii acraabta ayabay meesha kaba saareen barhkood baa halkana taabicigay barhkood yidhaaheen waa inuu muddo dheer ninkan saxaabigaa la joogay ama se waxa weeyaan uu wax ka maqlay suxbat asamaac oo ninkan nin wax ka maqlay uu yahay ama dee tamiisulana waa nagaan nidhi ilmo yaroon mumayisba ahayn haddii rasuulka loo keeno rasuulka uu arko iyada bal markaa waxaa la odhanayaa waa saxaabi baa la odhanayaa laakiin tan waxay leeyihin maya waa inuu tamyiis leeyahay oo taabici tan kuma noqon maayo inagoo umuuraha eegin oo adigu kolley waxay ku kala farqiyaan dee rasuulka ilaahay iyo saxaabiga la mid maaho rasuulka ilaahay dee wuxuu ahaa ka afdal albashar araggaa keliya kulan uu raxloo la kulmay la hadlay ama la yar fadhiistay ayaa rasuulkii ilaahay waxa weeye la kulankiisaas baa ruuxa raadaynaya oo laga yaabaa majara xayaatii wax kaba bedelayay noloshiisiiyo sidii oo dhan ba taasir weyn kuba yeelanayay dee saxaabiguna heerkaa ma gaadhsiisno barhkood baa dee saa kukaba la kala farqiyo marka waxaan u baahanaya ninkii taabiciisu u noqdo inuu muddo dheer la joogay ninkan saxaabiguu laasimay ama la saaxiibay laakiin wuxuu leeyahay qowlka mukhtaarkii waa iyadna in lagu daayo ninkii saxaabigaba laba kulmay waa taabicuun wa baqiya waxa hadhay bayna saxaabati asxaabta iyo wataabiciina taabiciinta dhexdooda dabaqatu dabaqo ikhtulifa la iskhilaafay oo waxa weyaan la isku khilaafay fii ilxaaqihim haleeshiintooda biayil qismayna labada qaybood midkood la haleeshiinayo la iskuba khilaafay oo macnaa wuxuu leeyahay saxaabadii waan soo sheegnay taabiciintiina inoo sheeg bal marka ay taabiciinta nafteeda barashadeeda waxay nagala sugan markaad intii ogaatay inuu taabici yahay hadduu xadiidkii ciddii kale ka maqlay sheego de waad garatay waa xadiid mawsuula hadduu ninkii taabiciga ahaa un uu yidhaha qaala rasuullahi taabicina aad ka ogeyd marka hore waad garanaysaa xadiidkaasi inuu mursal iyo waa fawaa'ida ay leedahay barashada la barto dadkan taabiciinta aqoon loo yeesho haddaba wuxuu leeyahay saxaabadii iyo taabiciintii waxa jiha kastaba ay kaba sinaadaan taa looma shardiyo kolley de waa inoo dambaynaysaa casharku qaybta dambe ayuu noqona waayo u yar dheeriyo ma doonayana in yar kala gooyo qaybta dambe saxaabada ama uu ka hadlaya si daraadaan ugu sheegeen ujeedadiisa imika halkan waxa weeye haddii sanadkii marka la sheegee la wado markuu dhammaado hadalka laynoo soo naqliyay hadalkii rasuulkii ilaahay ama ficilkii ama taqriirkii tasriixa noqda ama xukume dee marfuuc baa la yidhaha waa kan inooga soo hadlay cibaarada falalmarfuucna way inoo dambaysaa sanadkii baa la kaxeeyey markaa sanadku dhammaado hadduu ku joogsanayo uun dee saxaabigii oonu rasuulka ilaahay waxaa lasoo naqlinaya aanuu gaadhsiisayn macnuhuna waa maxay markaa sanadkii qaayihiisan iyo kalaamkan lagu soo naqlinayo waa ma hadalkan lasoo naqlinayo ama ficilkan ayaa aan ahayn qowlkii rasuulka ama ficilkii nin saxaabiya qowlkiiba ah oo sanadka akhirkiisii marka la gaadhay ayaa wixii lasoo naqlinaya matniga ahaabaa imika hadal nin saxaabiya ama ficilkii ama taqriirkii de umuurihii oo dhammina walow dee tashbiih laba yimi ma wada imanayaanoo waa kan inoo sheegayba tashbiiha inaan la shardiyin almusaawaat min kulli jiha haddaba kaas hadduu jirto o ujeeddadu wuxuu sanadkan markaan dhammaynay aan gaadhnay uu noqday kalaam saxaabiya ama ficilkii isagana waa inoo dambaysaa mawquuf baa la odhan doonaa isagaana taa kaba cabiri doone laakiin waa taas se maxaa dhacay sheekhay kaba dhacay intaanu masaladan sii bastin ayaa cibaaradii saxaabigu istidiraad ahaan doonay inuu de kitaabkiina waa kitaab kooban laakiin anwaacdii xadiidku lahaa buu doonaya inaanu waxba kaba tegin marka wuxuu istidiraad ahaan halkan u soo geliyey sharaxana uu soo meeyo matigaba soo geliyey saxaabigu keebuu yahay saxaabigii keebuu yahay marka taasaa inala yar dheeraan doonto u baahan cashar bal wixii kale marka dambe xagga dambe ka raacaya kaba raaceen ay bal markaas inay noqoto cashar noqoto waayo kalaamkiina kolley iska dalayaaqaysanaya bal kaasba weeye marka maxay noqon kaasna mawquuf baa la odhanaya ama cibaaradan atashbiih laa tushtaradu fi lmusaawaati waxaa dhici karta dadka qaar inaanay wixii uu tilmaamaya amaanay halkan dee aanu ilmaam sidaas aanu lahayn horta tashbiih waa dee wax wax loo ekeysiiyo iminka tashbiiha jiraana waa maxay saxaabiga wixii lagaba soo naqlinayay sanadku markuu dhammaado matnigii ahaa markay saxaabi noqoto ayaa wuxuu ku shabahay kii horeynu soo marnay marka ilaa rasuulki ilaahay uu gaadho ee waxaa lasoo naqlinaya sanadka lagu soo naqlinaya ama qowlkii uu yahay ama ficilkii ama taqriirkii oo bal markaa waxay noqonaysaa umuurihii ficilkii iyo taqriirkii iyo umuurihii kale laba socday qowlkii ayuu maanta saxaabi kaba soo fulay ee sanadka laguma soo naqliyo tii horeynu soo marnay imika si fiican inoogu soo bastiye dee cashar wax ka badan nagaba qaatay inuu inoogu shabahay markaa tashbiihna de guud ahaanba qaacidadiisa waa kan inoo sheegay oo waxaa bay dhahan qaacidatu tashbiih nuqsaanu maa yaxki marka wax wax lagu shabahayo wax horta w wax isu geynayaa jiro ka dhexeeyo waxaan keenay in laisku shabaha marka xaggaa way ka siman yihin laakiin de umuurihii kale jaanibkan layskaga shabahayo un mooye jawaanibta kale maaha shardi de inay ka sinaadaan oo hadiyo goorna kolley waxaan mushabahubiigu waa ka muuqasho badan yahay kan kale marka waxaan la iskaga shabahayo de waa tan oo waa laleeya way ka simayiin oo waa iskaga mid laakiin wixii aan jaanib ka ahayn dee inay ka sinaadaan shardi maaha saa daraaddeed buu leeyahay amsilada badan aynu soo marnay marka imika mawquufka aan gaadhno saxaabiga umuurtiisii aan gaadhno inooma soo wada noqonayso bal qowlkii iyo ficilkii iyo taqriirkii waan eegaynaa laakiin waxyaalahan kale de ama lafdiga min aلsunati kada iyo kuna nafcalu kada iyo umirna bikada iyo nuhina iyo waxaan inooma soo wada noqonayaan laakiin waa qaybtaa qowlki iyo ficilki iyo taqriirki oo ujeedada ay noqonaysa un sanadka hadduu inoo dhammaado matnigii marka gaadha matnigu uu noqdo qowl saxaabi ama ficilkii ama taqriirkii marka de marfuuc lama odhanaye mawquuf baa la odhanaya mawquf baa la odhanaya ama xujo ma yahay mise ma aha ma la deliishan kara taas iyada waa masalo usul masalo musalax ma aha waxaan u raaciyey haddaba intaanu taa inoo dhammayn ayuu saxaabibkeebuu yahay markaa dee tacriifkaasa inala dheeraanaya casharku markaa ma doonayana inaan dee isaga intaan wax ka bilaabaan joojiye halkaas inoogu jooga wallah subxana watacala alam ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala walamaa an kaana markuu ahaaday antanu kolle waa iska zaa'idoo macna ay soo kordhinaysaa imika halkan ma jirto markuu ahaaday haada lmukhtasaru kitaabkan kooban ee mukhtasarka ihi shaamilan mid kulmansanaya oo kulminaya lijamiici anwaaci culuumi اlxadiidi xadiidka culumtiisu anwaacdii ay lahayd dhammaanteedba oo macnaa aanan ku gaabsan un anwaacda qaarkoodii anwaacdii guud ahaan xataa ishaarooyin haba noqoto tacriifyo iyo misaalun haba noqotee ama tacriif keliyaba haba noqotee adigu uu noqday mid aan ku wada sheegay ayaan istadradtu minhu macnaa waxaan sheegay istidraad ahaan istidraad luqada waxaa la yidhaahdo de waa alintiqaal min mawduucin ilaa mawduucin aakharo adoo marka hore wax ka hadayay oo ku jiray calaqa ama munaasabad daraaddeed inaad mawduucii ka baxdood mawduuc kale u baxdo taas baa istidraad lagu magacaabaa iminka halkana wuxuu ka hadlayay bal umuuro mabaaxis almatni kaba mid ahoo marka ayn waxyaalaha ayn dee sanadka laynoogu soo naqlinayee matnigii ahaa taas qaybihii uu kaasi u kala baxayee marfuuc iyo mawquuf iyo maqduuc lahaabaa inuu aynu wadnay ama aan ku jirnaa welioo inoo socday markaa isagoo ka hadlaya taas ayaa markii uu soo gaadhay mawquufkii mawquufkuna waa dee markaan eegno waa kalaam ama ficil saxaabi hadeeba ama taqriir ba raaciyo saxaabi asxaabtii kamida rasuulka ka mida loo nisbeynayo loo tiirinayo taas baa mawquuf la idhaha haddaba halkaas daraaddeed baa muxuu yay mawduucii buu ka yar baxay munaasabada jirta daraaddeed baa muxuu u baxay bal dene waxa weeyaan tani wuxua kalaam ama ficil saxaabiya saxaabiga waa kuma haddaba saxaabi keebaa la odhanayaayo tacriifkii saxaabiga ayuu dee kollay munaasabana way jirtaaye ayuu u baxay oo wuxuu leeyahay haddaba kol haddii mde mukhtasarkani anwaacdii wada shamlinayo anwaacdii culuumulxadiidna ay kaba mid ahayd saxaabiga oo kale ka hadalkii markaa taabiciga iyadna ka hadalkii iyadna anwaacdii ay kuba jirtay ayaan walow aan mawduucan imaka halkan iyaga wixii lagaga hadlaya taasi aanay ahayn ay ahayd kalaamkoodii iyo ficilkoodii wixii lagu magacaabaye mutuunta ahaa ay tahay ayaan istidraad ahaan ayaan u sheegaya intiqaalaan mawduuca ka guroonkan uga guuray dee munaasabadan jirta daraaddeed oo walama an kaana markuu adee adan mukhtasaru shaamilan mid shamlinaya lijamiici anwaaci culuumi alxadiidi xadiidka culumtiisa culumtaasi anwaacdii ay lahayd dhammaanteed ayaan istadradtu macnaa waan guuray oo an baxay oo minhu ay min tacriifi dee ama min dikri maa sabaq oo dee ah waxyaalaha isnaadka qaayihiisa dhacaya khaasatan saxaabigii kii gaadhaye saxaabigu marka qaayaha isnaadku wuxuu gaadhaya ama lagu soo noqonaya oo ahaa saxaabi wax loo nisbeeyey ayaan ka baxay kii oo waxaan u baxay ilaa tacriifi saxaabiyi saxaabiga tacriifkiisa aan tacriifiyo man huwa ku yahay saxaabigu saxaabi waa kee oo faqultu qultu waxaan faqultu waxaan idhi wahuwa saxaabigu man laqiya kii la kulmay weeye annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam mu'minan xaaliyo isagoo rumaysan bihi binebiy rasuulkuu la kulmay isagoo rumaysan rasuul ilaahay inuu yahay oo rabbi u soo diray khalaa'iqda oo dhan badbaadadeeda oo shareecana uu usoo dhiibay ay dee laasim ku tahay axad kastoo mukallafi inuu ku dhaqmuu rasuulka kuba raaco wamaata dhintayna weliba cala alislaami islaamnimo oo dee waqtigaas ama dee waxa weeyaan ku dhintay bal islaamnimo isagoo dee iimaankaas leh walow takhallalat haba dhex gasho riddatun riddo bayna liqaa'ihi sala allahu calayhi wasalam waa dee waa waa mowtii cala alislaam xataa haba dhacdo intii uu rasuulka la kulmay isagoo mu'mina iyo intii uu dee dhimashadiisii intii u dhaxaysay riddaha kuba timaadee kol hadduu soo laabmay oo islaamnimo dib uguba dhintay sharafkii suxbadna wuu soo noqonayaa ee waxa weya fil asaxi qowlka sixada badan ee halkan raajixa culimmadu labada qowlay leeyihiin waxa weeyaan balkooda asaxa ahu oo wamata cala alislaami iyada taas waa ijmaacoodii oo dee kol hadduu inuu islaamnimo ku dhinto haddaanu islaamnimo ku dhiman suxbad iyo wixii oo dhami way isla wada bureenba taasuma jeedee waa intan dambe asaxu wuxuu u yaalaa walow takhallalat riddatun oo haddii uu ruuxii bal markii hore rasuulka la kulmay isagoo rumeeyey laba kulmay ridda ay ku timaado si dadka qaarkoodba kuba timi marka oo uu laakiin islaamnimadii dib ugu soo noqdo waxaa adigu asaxi uu kaba dhigay in suxbadii usoo laabmayso markan ay buraysa shardigeedu ahaa horta inuu dee gaalnimo ku dhintay kol haddaanu gaalnimadii ku dhammaanu islaamnimo kuba dhintay oo uu kusoo laabmo islaamnimo ku dhintay xataa rasuulka ilaahay dib yaanuu laba kulmibe suxbadii way usoo laabmaysaa saxaabi un baa laguma tirinaya bal isagaa umuurahan bastin doonta wuxuu uhi sheekhu walmuraadu biliqaa'i la kulanka waxaa looga jeedaa inay mu odhan imaka halkan man ra'a nebiya siay barhkood kaba cabireen ee man laqiya buu yidhi la kulanka waxaa looga jeedaa maa wax huwa isagu acamu ka guda weyn oo ka waasacsan oo ka acamsan min almujaalasati wada fadhiistii la wada fadhiisto rasuulka ilaahay ninkaasi la fadhiisto walmumaashaati wada socod ama dariiq la wada maro safar la wada maro ama dee in yaroo kooban oo kale la wada socdo wasuli axadimaa midkood gaadhitaankii ilal aakhari kii kale uu soo gaadhay waa in lam yukaalimu yaanu laba hadlinba oo mukaalamayo wada hadal yaanay dhex marin beeb taas wax ka wada acamsan baa looga jeedaa oo waxa weeyaan ujeeddadu cibaaradan laqiya aan idhi de haddii ra-aa oo kale la yidhaaha iyo haddii la yidhaha jaalasahu iyo maashaahu iyo cibaaradan baa ka wada acamsan oo ruuxii kol haddii uu rasuulka ilaahay laba kulmay in waqti yaroo koobanba haba noqoto isagoo laakiin mu'minana uu la kulmay bal ridanimo uu ku dhintaana aanay kuba iman saxaabi baa la odhanaya oo aragti yaroo kooban iyo la kulan yaroo kooban buu sharafkii suxbada ayuu kuba helayaa markaa cibaaradan baa saasuu u doortay oo hadduu ra-aa yidhaaho dee kii aan aragba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ama indhala-ay oo kale laba kulmay laakiin aan arag cibaaradii dee waaba markaa haddaan luqa ahaan la eego una lafdigan luqadiisi ee curfi ahaan wixii looga jeeday tan aan la eegin dee waxay tay waa u bixi lahaa bal markaa lafdigan liqaa intaba waa ka acamsan yahay buu leeyahay watadkhulu fiihi waxaa soo gelayso ru'yatu axadima wabacnaa waxa weyaan liqaadan imakaan sheegnay ru'yatu oo tadkhulu waxaa gelaysa fiihi fi liqaa'i waa cibaaradan laqiya aan kaba cabiray ama la kulankaa waxaa hoos imanaysa oo waxyaalihii cibaaradani ay shamlinaysay ee iyadu markaa lafdigan iyadna hoos imanaya ee lafdigani uu isagu cumuumkiisan uu leeyahay ku shamlinaya waxaa kaba mid ah ru'yata axadihima alaakhara midkood aragtidiisa oo arkay kii kale sawaaun waxa siman kaana ahaayaa daalika oo ru'yadaasi aragtidaasi binafsi ee ruux isagu ru'yadiisani ay istiqlaaliyo leedaho isagu uga qastay aragtidan oo ama taas isagii loo nisbaynaya haba noqoto aw bikayri kayrkii barhkood baa waxaa kuwa fasiran waa ru'yadiisaan mustaqil ahayn waaba ilmo yaroo loo keenay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo sagiiroo marka aan mumayisba waqtiga sidaas aan ahayn oo looga keenay oo dee rasuulkii ilaahay waa loo keenay ama waxa weeyaan taxniik daraaddeed ha loogu keeno ama si kaleba bal markaa waqti uu dhashay ha noqoto ama waqti kaba dambeysay ru'yadaasi maaha dee ru'yo isagii imika istiqlaaliyo leh waa tan oo kayrkiibaa waday oo rasuulka ilaahay uba keenay taasna way hoos gelaysaa un oo markaa waxa weeyaan ruux kastoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ay kulmeen un kulankaasi xataa aragti yaroo kooban haba noqoto midkood oo kii kale arkay yaanka kale ru'yadiisa xataa isagu dee halkan ru'yo muctabara oo uu leeyahy aanay jirinba haba ahaatee waxa weeyaan cibaaradeennani way shamlinaysaayo markaa kol haddii ruuxii uu markaa dambana islaamnimo kuba dhinto dee waqtigaasna islaam uu ahaa ka yarna ilmaha yareen mumayiska ahayna ama aada u sii yaree weli saqiirkaa tamiis haba lahaadee weli waqti uu isagu wax kala doortay aan gaadhina dee tabac buu u yahay waalidkii taasi oo waalidkii buu tabac u yahayna waa taa markan kaleba islaamnimo waa loo xukminaye haddaba taas baa uu yahay ruuxa caynkaasa saxaabi baa la odhanaya والتacبيr bالluqي cabiritaankan alluqي aan kaba cabiray ayaa ama iladoo laga cabiro luqي iyo la kulan baa awlaa ka mudan min qowli bacضihim barhkood qowlkiisa ay yidhaaheen ama ay dee tacriif ahaan aلصaxaabiyu man ra'a الnabiya salى الlahu عalيه wasalam صaxaabigu waa ninkii rasuulkii ilaahay arkay waxaa markaa ka awlaysan oo ka mudan buu leeyahay cabiritaanka laga cabiray man laqiya nebiya ninkii la kulmay sababtay ugu awlaysantayna waa kan sheegayo wuxuu yidhi لأنه معنaa waxa weya waa kan waa تacبيir kan ah man raأى النبiيa يkرiجu wuxuu saarayaa حيina idin marka haddaan dee saas kaba cabiro idhaa raأى النبiيa بna أmi مkتuumin ina أmi مkتuum oo mؤdiniintii rasuulkaba kaba mid ahaa iyo wanaxwahu dadkii la midka ahaaye min alcumyaani kuwii dhaal ah ka mid ahaa sida abu axmed ibnu jaxshiya raggii la midka ahaa ayuu meeshan ka saarayaa oo iyagii dee may arag rasuulkii ilaahayna way la kulmeen in kolley waxaa ii taalana yakhruju baa adiga iyo xarakaysan dee markaa waa xarako qalam oo kolley inta badan xarakada qalimka dee maka waxa weyan ictimaad weyn oo saasa lama ictimaadsaya laakiin labada xaalaba haddii la idhaha min alikhraaj oo waa dee sida aada u dhoween taqdiir u baahnayn oo waa markaa yukrij haddii la idhahna ibna umi maktuum mafcuulkii bay noqon wanaxwahuna way ku cadfantao wada waa la wada nasbin haddii yakruju la idhaahna macno dee iyadna waa isla macmuum bay noqonayaan laakiin dee waxa weeyaan ficil laazimo weeyaan oo dee taqdiir buu u baahanaya liannahu shaniya yakruju waxa baxaya oo marka halkan bihi oo kaleo lasoo qadarto bihi bi hada tacbiir tacbiirkan ra-a nabiya sala allahu calayh wasalam waxa ku bixi oo meesha kaga baxaya xiinaidin ibn de waxa weeyaan ibna umi maktuum oo faacilkii markaa aad ku daysid ina umi maktuum iyo wanaxwu oo iyaduna aad isaga raacisid wixii lamidkaa ama dadkii lamidkaaya min alcumyaani dadkii indhaalaha ayaa meeshan ka bixi oo rasuulka ilaahay way la kulmeen laakiin may arag iyagu n waaba indhalaayana wahum qoladaasna waa ibn umi maktuum iyo amsaashi saxaabatun bilaa taradudin asxaab weeye asxaabtii rasuulka ama saxaabadii weeye shakile iyo taradudileyba marka dee saa daraaddeed baan u doortay buu leeyahay alluqiya ama allaqiya nebiya aan u idhi inan ra-a u odhan si cibaaradu ay noqoto cibaaro guud ahaanun kulanku si kastuu u dhacaba axad dee markaa rasuulka ilaahay dee uu la kulmay axad kale ama axad kale laba kulmay rasuulka ilaahay si una u laba kulmee kol hadduu muslim markaas ahaa waxa weeyaan oo islaamnimada uu kuba dhintay bal suxbadii loogu loogu sugo wاlluqiyu fii hada tacriifi luqiguna tacriifkan kaljinsi jinsi oo kale weeye wa qowlii mu'minan qowlkaygan aan idhi mu'minanna kalfasli fasal oo kale weeye kolle waxaan filayaa kitaabka xaggiisii hore markii saxiixa uu inoo soo tacriifinayey ee shuruudihiisii aan kusoo jirnay cibaaradan oo kale waan soo aragnay waxaan markaas soo sheegnay dee horta tacriifyadan iyo bal xuduudeeda iyo waxyaalaha bal markaa khaasiyadooda iyo umuuraha wuxubaabay ka qaataan ama asal fanni kastaba halaba joogee markay umuuraha tacriifyada amandiqunbaba u asalahoo kale oo dee inta badan isaga tacriifyadiiyo waxyaalaha ay kaga hadlaan in markaa jinsiguna dee markay noqoto xaggaas mandiq ahaanuun waa dee maa yadullu calaa kasiiriina mukhtalifiina bilanwaac bal haddaan tacbiir dhow ama tacriif dhow iskaba soo qaadanoon dee waxyaalo kale aynaan ku tacriifin oo kutubta qaarkood ay kuba tacriifiyaan oo waxaa tilmaamaya ama kutusaya waxyaalo waxa weeyaan badan oo anwaacdoodu ay kala gedisan tahay ujeeddadu waa mafhuum ama wax dee macno kulliyahoo hoostiisa ay imanayaan oo isagu shamlisanaya oo kutusaya waxyaalo fara badan oo isku khilaafsan ku kala duwan anwaacda maalan haddii alxayawaan la yidhaaho oo kale waa jinsi markaasna eeg maxaa isaga uu ino tusaya hoos imanayuu shamlisanayaa anwaaco kala duwan insaankii xayawaan baa lagu tiriyaa waa wax nooloo xoolaheeni aan dhaqayna xayawaan oo xayawaanada kaleo mid berri ku jira mid berri jooga iyo midba joogaba dee waa anwaac aada u fara badan oo ilaahuna ogyahay inta ay leeg yihiin iyo inta ay ka kooban yihiin waa wada anwaac anwaacdaasoo dhan lafdiga xayawaan uu shamlisanayaayo waa ina tusayaayo waa mana macnaha dee mafhuumkaa kulligee ka wada dhexeeya bal taas oo kale jinsi ayaabay tahay amaa mid kasta gaar ahaantiisa dee nooc baa markaa la odhanaya inay waxa weeyaan macnahan weyn bay isugu imanayaan ee jinsiga marka insaankii waxa weeyaan waa nooc xayawaankii kaba midoo xoolihii mawaashidii waa nooc xayawaankii ka mid oo sibaacdii waa nooc xayawaanki ka mid oo duyuurtii waa nooc xayawaanki kaba mid oo markaa qaybihiina waa anwaaco waxaa anwaac fara badan oo ama anwaac ahaan ku kala duwan isaga kutusaya ayaaba jinsi lagu magacaabaa taasi waa mid in amaa fasligu waxa weeyaan waa sifa dee daatiye ahoo soocaysa nooc anwaacda ka mida anwaacdii kale ka saaraysa oo ka soocaysa macnaa waa sifo daati oo nooc leeyahayoo markaa dee lagu sifeeyo ama sifadaasi ay ka bixinayso ka soocayso noocan anwaacdii kale jinsiga ay wada gelayeen ama jinsiga ay isugu imanayeen ka soocaysa masalan haddii la idhaaho imika insaan oo kale dee xayawaan baa la yidhi waa jinsi taasi waana tacriif jinsi lagu nisbeeyey ayaa lagu tacriifiyey markaas haddii la idhaho alinsaanu xayawaanu naadiqun oo kale waa xayawaan hadlaya laftiga naadiq waa sifa daatiya oo insaankii leeyahay maxay sifadani ka soocaysaa nowci insaankaabay anwaacdii kale ee ay jinsiga isugu imanayeen ayay ka saaraysa inooga soocaysaa oo markaa marka anwaa wixii kale ka baxaya hay insaankii baa meeshii imanaya marka wuxuu leeyahay markaan idhaahno laqiya dee waa imika mafhuumka kulligaahoo waxyaalahaas oo dhan ay soo wada hoos gelayaan oo imika ninkii rasuulka laba kulmayba markaa ama muslim ha noqdo ama yoama muslimba ahaa ningaal haba ahaado ama waxa weeyaan dee adigu si kastoo dee la kulankaasi udhacayba laftigan laqiya waa inoo shamlinaya sida jinsigaasba anwaacda faraha badan uu inoo tusayo u shamlinayo laakiin markaa ayn fas ayn markaan mu'minan idhaahno eeg waxbaan saarnay qayb baan ka saaraynaayo ee ninkii isagu rasuulkii ilaahay la kulmay isagoo aan islaamin xataa dabadeed int bacda dee liqaha dabadeed dib intuu u islaamay oon rasuulkii markaasna dib yaan u arkin ba ama rasuulka ilahay wafaadkiisii dabadeedaas ama isagoo noole laakiin kulan dambaaba aan u dhicin marka caynkaasa laftigan mu'minan baa saarayo dee saxaabi laguma magacaabayo dee fasliga aan soo tacriifnay oo kale ayuu kani kaba dhigan yahay oo waa xaggii markii hore wa waxyaalo fara badan shamlinaya ayuu ku tacriifiyey haddana quyuud buu usii yeelay quyuud ixtiraaziye ah oo saaraysa waxyaalo kale ka saarayso markii hore cibaarada hore laqiya iyadu ay kulansanaysay taas buu imika ugaba wadaa halkan wa qowlii aan yihi mu'minan kalfasl faslna wuxuu yahay waa taan soo sheegnay dee fasalkii kitaabka waa naqaanay oo waa tan kitaabku markuu uu shamlisanayo fusuul lafdiga kitaab ee ka acamsan ee imika fasligani waa faslkii xagga tacbiirkii manaadiqada oo markaa maxay tahay seebaa yukhriju waa siduu fasli oo kale u yahay yukhriju wuxuu saarayaa man xasala ruuxuu u xasilay low isaga alliqaau la kulanka almadkuuru lasoo sheegay liqaau lmadkuurna man laqiya nebiya buu ahaada laakin fii xaali laakin fii xaali kownihi kaafiran liqahaasi waa dhacay laakin xasala hada liqaau fii xaali kownihi kaafiran isagoo dee gaala ninkani xaala kownihi kaafiran oo gaal uu yahay ayuu rasuulka ilaahay is arkeen laba kulmay markaa dibna ulamuu kulmin xataa hadduu sooba islaamay ninka caynkaasi meesha uu ka baxayaayo taasi horta waa qeyb saaraya dee kii isagoo gaalnimo kula kulmay tani wa qowli aani bihi eeg mu'minan bihi buu yihi bihidaasna faslun thaani waa fasal labaad waa wax labaad oo wax isna bixinaya qeyb isna ixtiraaziya weeyo wax kale lagaga ixtiraasayo muxuu bixinaya yukriju wuxuu saarayaa man laqiyahu ninkii la kulmay mu'minan xaaliya isagoo mu'mina laakiin bigayrihi min alambiyaa rumaysan rasuulka ilaahay kayrkii ee ambiyadii kale oo masalan waa maxay mu'minan bal ka soo qaado kii mushrika iyo kayrkiiba way soo gelayaan halkaas way ku baxayaan oo mu'minantii bay kuba baxayaan laakiin ninkani hadduu mu'minba yahay oo laakiin ahlu kitaabayo ama nebi muuse rumaysan ama nebi ciise rasuulka ilaahayna uu laba kulmay dee markaasna waa saxaabi la odhan maayo iyadoo iimaankiisan maanta adigu looba eegayo ee cibaaradan bihi baa saarayso waa isaga rumaysan inuu nebi ilaahay yahay inuu isagu yahay nebi ilaahay rasuulkii rabbi soo diray rumaysan ee hadduu rasuul kala rumaysnaa rasuulka si aanu rumaysnayn iyada taasna saxaabi maaho cibaaradan bihi baa saaraysa iyada taasna qaydka wa qowli aan waay laakiin hal yukhriju miyuu saaraya cibaaradan bihidan man laqiyahu ninkii la kulmay mu'minan xaali yahay isagoo mu'mina rumaysan biannahu saybicatin lasoo bixin doono oo walam yudrik ilbicsata bicsadii rasuulka si aan soo gaadhin fiihi nadar taa ta'amul iyo u fiirsi baa kuba sugan ee waxaana daahira kaa suxba inaan loogu sugaynoo isaguna uu meesha kaba baxayo oo intan dambe wuxuu la yimi istifaamta ama su-aashan de waa masale buu leeyahay nadar iyo ta'amul uma baahane hadduu ninkani rasuulka ilaahay laba kulmay oo rumaysnaana markaa isagoo uu mu'minna ahaa rumaysnaa inuu noqon doo nebiga lasoo bixin doono uu yahay laakiin markaa dee rasuulka ilaahay lamaba soo dirin oo weli risaaladii looma soo dhiibin oo isagii ma rumayne wuxuu laakiin ictiqaadsanaa inuu yahay nebiga soo waqtigiisi gaadhee lasoo saari doono lasoo bixin doono kaas oo kale waa maxal ta'amula laakiin isagana dee tadaahirkii waxa weeye inay cibaaro aanu saxaabiga saxaabi ahayn oo sababtuna waxa weeye kol haddaanu bicsadii sooba gaadhin saxoodu waxay ahayd waa rasuulka ilaahay markan lasoo diray risaalada loo soo dhiibo ciddii rumaysay ama raacday ee la kulantay ayaa sharaftaa lahayde iyadoon rasuulku risaaladiiba loo soo dhiibin oo bal marka la eego walow ilaahay agtiisa dee rasuulka risaaladiisina ay waqtigiisii un dee ay tahay maga in loo sheegay nebinimadiisa wax waqti ku xidhnaa une laakiin ilaahay agtiisa nebi ma aha taaseba hatee laakiin iyadu haba ahaadee laakiin aan lasoo dirin oo dadka agti aan dadkii looba soo dirin de markaa raacidda la raacay iyo rumaynta la rumeeyey iyo waxaa in lasoo bixin doono iyo wax keenaya suxbo ma aha oo dee raggaa waxaa kaba mida dee baxiir oo kale xadiidkiisa tirmidi ay wariyaan siiradna kuba soo maray isagoo yar waa kii u diiday adeerkii inuu shaam uu dee halkii ay joogeen dhaafo isagoo yahuud ugaba baqanayo isna wasfigiisa kuba garanayay markaas baa wuxuu yidhi ord waxa weeyaan celi oo kale waana nebi inuu dee lasoo bixin doono inuu yahayna waxa weeye waaba dee rumaysnaa laakiin waqtigii bicsada ma gaadhinayo iyadna saxaabi laguma tirinayo allahuma laakiin sida waraqa oo kale dee markay khadiija u geysay rasuulka ilaahayna yaan la odhanin dadkii u digoo risaalo gaadhsiiya aayaadkii ugu horreeya qur-aanku way soo degeen waxaana uu rasuulka kuba yidhi haddii dee markay maalinta ay qoomka ku saarayaan aan gaadho dee waan kuu hiilin doonaan kuu nusrayn doonaa inuu nebigii waktigaas ahaana ama waxa weeyaan waxan uu arkayna uu jibriilba ahaa iyo naamuuskii nebi muuse kuba soo degi jiray waa kii sheegay oo kale bal taasi kolley waa maxal kaba yar duwan oo bacdalbicsay ahayd yaani dee intii la farayba tabliiqa aanay ahaaninba oo bal markaa halkaas oo kale dee isagu waa maxal nadarkii hore aan ahayn iyo ta'amul aan kii hore ahaynba usii baahan ayuu noqonayaao ay leeyihin waxaaba dhow in laguba tiriyo dee isaga ina waa kan oo waa rumaysna walow dee aanu ka tegin diintiisi iyo taas rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee waxyaale waa laga soo naqliyey inuu de waxa weeyaan de marka horena kitaabkii hore waa rumaysta rasuulka ilaahayna haddii markaa lasoo diraye risaalada loo soo dhiiyo ama la idhaha la faro oo kale inuu rumayn lahaa meesha way kaba muuqatay inuu dee w uu u arkayba dee nabadgelyo ama janno iyo taasna waa axaadiis way kuba timee bal taasna waa ta'amul kale ayaa meesha ah oo walow dee aan waktigaas isagii uu ictiqaadayey ama uu ahaa waa lasoo inuu dee yahay nebigii taas waa rumaysnaa soo baxayay inuu raaci doonana oo u nusrayn doonana waaba sheegay laakiin ma gaadhin oo kale bal taasna waa maxal kaloo ta'amulo iyadna meelahan kuma soo biirayo laba dee xaaladii hore kaba dhow wa qowli aan idhi wamata cala alislaami islaamnimo kuba dhintay aan idhina faslun haalisun fasal saddexaad weeye yukhriju wuxuu saaraya fasalkii hadda eeg cibaaradii hayso aan inoo soo sheegno waa sifada daatiyada ee wax leeyahay ee nooc anwaacda ka mida ka soocaysa anwaacdii kale ee isaga dee ay jinsiga wada hoosgelayeen tanna markaa waa qeyd saddexaad oo inoo soo kordhay oo waxbaa meeshii ga ixtiraazaya waxbaa lagu saarayaa muxuu yihi yukhruju wuxuu saarayaa man irtada ruuxii ridoobay bacda an laqiyahu intii uu la kulmay dabadeed rasuulka mu'minan bihi xaaliyo isagoo isaga rumaysan wamaata cala riddati ag riddadiina kuba dhintay ka cubaydillahi bni jaxshin wabni khadalin oo waxaan markan cibaaradan uu yihi wamaata cala lislaamna iyadna waa qeyb kale oo waxaa meesha lagaga ixtiraazayaa ruux hadduu rasuulka ilaahay la kulmo rumeeyo oo uu rasuulka ilaahay isla kulmo isagoo rumaysan laakiin dee isagii waxa weeyaan adigu ay shaqaawadii u sabaqday meeshii intay kaba qaalib noqotay uu gaalnimo kuba dhinto ruuxaas tii hore way burtay way baaba-day kol hadduu gaalnimo ku dhinto cibaaradana wamata cala alislaam baa markaa taa lagaga ixtiraasayaa qeydkan baa bixinaya markaa waxaa shardiya ninka suxbadiisa dee ay markaa suxbada aan uba sugayno inuu islaamnimo ku dhinto gaalnimo hadduu kuba dhintay dee suxbadu waa camal un ama dee waa fadiilo waxay la mid tahay acmaashii kale oo acmaasha kale uu ruuxu la imanayaba guud ahaan hadday ridda ku timaado walciyaadu billaahi oo uu kuna dhinto dee isagoo gaala uu dhinto iyo murtadnimada uu ku dhinto camalkii uu sameeyo o dhami waa buraya salaada tukaday way buraysaa soomku soomay waa buraya xajku xajay waa buraya marka wixii oo dhami oo dee taasay suxbadna laba mid taho iyadna way buraysaayo markaa bal taasna ruuxaasna dee ma aha saxaabi oo asxaabtii rasuulka laguma tirinayo wuxuu tilmaamay cubaydillahi ibnu jaxshin oo isagu dadkii xabashaba u hijrooday ahaa markuu halkaa teginay isagoo dee waxaan u qabay muxabiba ramla bintu sufyaano way wada hijroodeen halkaa markuu tegay buu nasraani noqday oo halkaa uu kuba dhintay ibnu khadalla nin buu ahaa madiine rasuulka ugu tegay oo islaamay oo haddana markii dambe iyadoo xataa rasuulku camalba uba diray se kasoo ururinteed nin muslim ay wada socdeenna diray waxa weeyaan markaasna hadda maka deeta dib ugu soo noqday oo dib u gaaloobay oo isaga waxaa la dilay fatxu maka isagoo kacbada daahiyadeeda haysta ayaa rasuulku amar ku bixiyey in la dilo bal markaa dadka caynkaasa iyadu waxa weeye de waa dad markaan la sugahayn oo dee iyago waxay wariyeenna aslahaan lama qaadanaya lama kutubta waxaa dhacda nin rabiicatu bnu umayata bnu khalaf la yidhaaho oo quraysh ahaa umayatu bnu khalaf baa dhalay waa islaamay oo raggii fatxu maka islaamay buu ka mid ahaa xajatul wadaacana kolley riwaaya buu lahayd